أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado lix iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo xisbiga t b l f ee tigree ayaa doortay hoggaan cusub iyagoona mas-uulka ugu sarreeya xisbigaas ka dhigtay nin si adag ula soo dagaalamay xukuumadda abiy axmed xiisad u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan degmada awdhigle oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose xog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee xoogga ay ku haysato dowladda silibiyeedda kenya golaha dhaqanka wilaayada banaadir ayaa ka hadlay dhibaatada xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho wilaayada shabeellada hoose ayaa madaraso lagu baranayo diinta islaamka ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayadaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan xisbiga t b l f ee tigree ayaa doortay hoggaan cusub iyagoo mas-uulka ugu sarreeya xisbigaasi ka dhigtay nin si adag ula soo dagaalamay xukuumadda abiy axmed ilyaas cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan inoo haya xisbiga siyaasadda ee t b l f ayaa shir uu ka yeeshay khilaafkii hoose ee ka dhex jiray gudihiisa waxa uu ka soo saaray go'aamo dhabarjab ku ah ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed t b l f ayaa warmurtiyeedka ay shirkan ka soo saartay ku iclaamisay hoggaan mar kale majaraha u qaban doono waana dibrisyon garba makaayil oo horey u ahaa ninkii dagaalka adag la soo galay nidaamka abiy axmed iyadoo shirkaas lagu go'aamiyey in meesha laga saari doono madaxweynihii kumeelgaarka ahaa ee ismaamulka tigre t b l f waxa ay sidoo kale ku-xigeenka garba makaayil u doorteen ninka lagu magacaabo amniil asiif kaasoo geli doona booskii laga saaray madaxweynaha kumeelgaarka ah xisbiga ayaa sidoo kale doortay shakhsiyaad ka mid noqon doona golaha fulinta ururka madaxweynaha kumeelgaarka ah ee isaga iyo golihiisa meesha laga saaray ayaa horey u shaaciyey inuusan taageeri doonin wax weliba oo ka soo baxa shirkii u dhexeeya hoggaanka t b l f waxa uuna ku sifeeyey shirkaasi mid sharci darro ah wax weliba oo ka soo baxa shirka t b l f waxa ay noqon doonaan kuwa waxba kama jiraan ah wixii dhibaato ah ee ka yimaadana waxaa mas-uuliyaddeeda qaadan doona tirada yar ee wadda waa nuqul ka mid ah hadal horey uga soo yeeray ninkan warbaahinta dalka eritariya ayaa si aad ah u tabinaysa tallaabadan cusub iyo isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka sare ee t b l f meeshana looga saaray maamulkii uu soo dhisay abiy axmed lamana oga sida uu noqon doono xaalka ismaamulka tigre walow addis ay ku doodaysa in t b l f ay jibinayso shuruudihii shirka beretooriya jasaaka allahu khayran walaalka xiisad u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan degmada awdhigle oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad xiisadan oo ay mid xoogan oo u dhexaysa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa waxay ka taagan tahay degmada owdhigle oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose xiisadan oo si gaara salka ku haysa muranka qaadashada lacagaha baadda ay murtadiinta ka qaadaan dadka shacabka maleeshiyaadka maamulka riddada isku magacaabay koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka kooxda riddada waxayna xiisadan gaartay in maleeshiyaadka ka marqaata murtad xasan guurguurte ay magaaladaasi ka siibeen caalankii maamul goboleedka ashaadala dariirka isku magacaabay koonfur galbeed murtad maxamuud axmed oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka riddada ugu magacaaban degmadaas ayaa sharxaya xiisada u dhexaysa murtadiinta ee ka taagan degmada awdheegle degmada awdeedle guud ahaan dhibaata xoog lahaata ka jirto markii laga hadlo dhanka xaaladeeda markii la qiimeeyo ciidamada ku sugan bulshada qaabka ay u dhibaateeyaan iyo dhaqankooda markii fiiriyo horta dhibaata weynaa ka jirto bulshadan bulshada iska maskiin oo boqolkii sideetan beerale ee waaye labaatankina ganacsi waaye niman hadda joogo taliyaha ururka shanaad ee nin oo farxaan malaay la yidhaahdo iyo abaaduulka oogsidan afaraad maxaramad wajareeda la yidhaahdo oo aad u dhib badan ee waxyaaba hataa maleeshiyaad hataa ay kusoo dhaqmo ku dhaqmo ganacsatada baabuureyda beeraaleyda dhammaan dhibaata xoogdaa lagu hayaa mafahad dhibaateyan oo lacag baad la weydiiyo dad iska soo xirto la jukey habeenkii lix sac lala soo baxo ee su-aalooyin oo baaritaan ahayn la weydiiyo oo aad u kaafdaran maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogta dhexdooda ku dagaalama waxayna maanta xiisad u dhexaysa murtadiinta sidoo kale ay ka taagan tahay magaalada beledweyne kadib markay shalay maleeshiyaadka murtadiinta si bareera iskaga dileen murtad lagu magacaabi jiray cabdi cumar oo ku magacdheeraa cabdi goobi kaasi oo sargaal ka tirsanaa maamul goboleedka ashaadala dirarka ee isku magacaabay hirshabeelle mahadsanid casaam xog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyay howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee xoogga ay ku haysato sariibiyadda kenya marwaan maxamed ayaa ka waramaya saacadihii lasoo dhaafay howlgalladan oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka wilaayada baay mujaahidiinta ayaa waxay laba qarax la beegsadeen guryo ay magaalada baydhabo ka degan yihiin murtadiinta kale ah jenaraal mahad oo loo yaqaano taliya shub oo ah taliyaha maleeshiyaadka asluubta ee kooxda riddada soomaaliya iyo guri uu degan yahay murtad isaaq oo ah taliyaha saldhigga maleeshiyaadka riddada ee xanaano ee magaalada baydhabo waxayna qaraxyadaasi sababeen inay burburaan qaybo ka mid ah guryaha la qaraxiyey wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar madaafiica ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka ilbiqa ee duleedka degmada balcadda waxaana jira khasaaro gaaray cadowga wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajida sidoo kale isla bakool waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada waajida waxayna mujaahidiintu weerarkaas ku soo furteen mooto uu lahaa sargaal murtad ah oo taliya urur ah kuna sugnaa degmada waajida dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen koranyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada kayunga ee gobolka laamu saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku baktiyeen ilaa sideed askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa sagaal askari oo isla kufaarta kenya ah waxaana qaraxaasi ku basbeelay oo ku gubtay gaarigii qaraxa la beegsaday oo ahaa b g diyaarada helikobtar ah ayaa goobta ka daabulay baktiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya weeraradan ka kala dhacay baay shabeellaha hoose bakool shabeellaha dhexe iyo gobolka laamu ayaa qayb ka ah howlgallada lagu dhiigbixinayo cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay marwaan golaha dhaqanka wilaayada banaadir ayaa ka hadlay dhibaatada xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka kala duwan ee ay kooxda riddada soomaaliya ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho afhayeenka ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey dhibaatooyinka kooxda riddada ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan baadda xaddhaafka ah ee ay kooxda riddadu kusoo rogtay ganacsatada gobolka banaadir horta markii horeba dalka gumaysibu u gacan galo gumaysibu ku jiraa dekadii haddii elekron yahay shisheeyaa haysta turgibaa haysta lacagu haddii elekronya ka qaataa nimankan riddadaahina way canshuuraan canshuur badan oo dhamelahay ka qaataan dekadda iridkeeda markii gaarigu ka soo baxo bannaanka rag lacag dhamela ka qaadan hayaa u taagan ilaa baqaarka uu yimaado intaas lacaga baadaha laga qaadahaya baqaarka iridkiisa kuwaa ku sugahaya oon la dejin karin ilaa lacag la siiyo dhibaato badan haddee leyknaya weye ganacsatadu marka haddayna saatan iska bedelinoo isdifaacin waa la cayrtaynhayaa xilli waxay gaarsan la gaarhayaa haddee leyknaya ay hay-adaha shisheeye gacnaha u hoorsadaanoo xuduudahaas kenya tagaanoo maaragtay baca xun oo gadgadoon hoos galaan ugu dambayntii afhayeenka ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan ganacsatada inay ka biyo diidaan boobka murtad xasan garguurti uu ku hayo hantidooda
marka ummadda waxaan leenahay war isdaba qabtaan leenahay ee dadka ganacsatada iyo soomaaliyay oo hubka qaata oo iska dhashay war soomaaliyay saasaad cayr ku noqonaysaan oo ku farmadoobaanaysaan war xaggee aqligiinu yahay war soomaaliyay war ka kaca oo maaragtay adduunka dhul la baxsha haddee laykuna lama arag habeen dhoweed waxaan dhegaysanaya xasan gurgurtoole etoobiya bad inaan siino waa u ogol lahay laakiin waa in dowladda dhexa u saxiixda oo uusa saxiixin haddee laykuna yahay muuse bix war dhulkiinni dekadii xamar baa laydinka haystaa idinkiina haddee laykunu yahay baad baa wixii dekada ku soo baxay oo canshuur dhamela laydinka qaaday haddana baqaarkii laydinkaga qaadahaya oo maaragtay wax kale iska daaya waxaa la yidhi qofkii e v si tuura boqolkii shan doolar haddee laykunu yahay ha laga qaado war maxaad sugaysaan miyayna derbiga soo taaban miyayna sida wax u dhacayaan haddii layhoroyahay u jeedin xaggee aadaysaan dal kale miyaad leedihiin oo aadaysaan iska dhacsha haddii layhoroyahay hadalka afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada banaadir ayaa ku soo aadaya iyadoo ganacsatada ka howlgala gobolka banaadir ay albaabada isugu laabeen goobahooda ganacsi kadib markii kooxda ridada soomaaliya ay kusoo rogtay lacago baad xaddhaaf ah oo aysan xamili karin
mahadsaned yaasir wilaayada shabeellada hoose ayaa madariso lagu baranayo diinta islaamka ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada janaaleh ee wilaayadaasi cabdulqaadir maxamed rabaani faahfaahinta warkan inoo haya munaasabadan oo lagu daahfurayay madarasada xifdinta qur-aanka kariimka iyo tasxiixiisa ee ubay ibna kacab ayaa ka dhacday deegaanka hanti wadaag ee ka tirsan degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada qeybaha odayaasha dhaqanka macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanka iyo qaar ka mid ah culimada deegaanka inta aysan bilaabanin kelmadaha mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa mid ka mid a ardayda machad kale oo ka barta tasxiixa qur-aanka ayaa fagaaraha ka aqriyay aayada qur-aan kariim ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
intaa kadib waxaa mikrofoonka la wareegay maamulka madarasada iyo qeybaha waxgaradka oo dhankooda ka hadlay munaasabadda waxayna soo dhoweeyeen furitaanka madarasadan iyagoo sheegay in wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ay kaga mahad celinayaan juhdiga iyo waxqabadka ay la garab taagan yihiin bulshadooda alxamdulilah allah subxaanau watacaala ayaan ku mahadinaynaa na soo waafajiyey makaankan qiimaha badan maskaxdayna iyo caqligayna iyo taladayna ma ahaan allah subxaana watacala isagaana waafajiyey intaas kadib maanta waxaan joognaa xafladdii lagu furaayo madrasadii ubaye ibnu kacab furitaankeeda ayaan joognaa madrasadan oo kale horey waxaa looga soo furay tuulada ugunji ayaa maamulka degmada janaale horey uga soo furay horey waxaa looga soo furay tuulada degwariiri maanta waxaan joognaa furutaankii tuulada hantiwadaag ayaan joognaa odayaalku mayba ka mid tahay deegaanka hantiwadaag ayaa ka mid tahay insha allahu tacaala may baan idin furay madarasa madarasana madarasadana magaasha la araw uwayi ibnu kaab madaraso badana laa furi sida ugunji madara laag furi ma'ad sida degwariiri amala laag furi miro badan iyo dhalyidi iyo aragni unan odayaalka deegaankuna in madaraso oo ninin furo iyo ka go'aansani walaayadinani la aqbali madarasadaas oo lakabaradaw tajwiidka qur'aanka iyo ninin furi magaashana may laare uwayi ibnu kaab odayaalka deegaanka hantiwadaag iyo hadhawaayan iyo walaayada islaamka degmada janaala iyo hadhawaayta in laka furo madarasada oo lakabaradaw diinta islaamka
islaamnimada ilaahiyani hanuuniya mahadle ilaahayaa ka mahadsan alxamdulilah nicmo wiinga haysan anoo ka hadalaw madrasada hantawadaag oo ubaya ibnu kacabna leeraw maqaashe walbadno raadiyaanay waana waaysanayniya hadda ilaahay firgaana ninkasheeni alxamdulilah ilaahayaa ka mahadsan walaydana garabanayseedi maybo diinta islaamka tilaka tartam shay oo muhiim a lambaahayu ilaahayaa ka mahadsan
madarasadan ubay ibna kacab ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ee ka hirgelisay deegaanka hanti wadaag ee hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxa ay noqonaysaa tii saddexaad iyadoo horey wilaayada ee laba madaraso uga soo furtay deegaanka ugunji iyo degwariiri ee ka wada tirsan isla degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose aad buu umahadsan yahay rabaani bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay hiiraan bakool iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa-iideysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi abu xasan ayaa inoo faahfaahina warbixin ku saabsan xamlada wilaayada baay ka socota من الهبل ميلو حساب سارني إن أو لإنسان لإنشاء المخدرات إن لإنكان إن بلعمو لإنكان halkan waa deegaano hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay waxaa gaaray wufuud ka socotay wilaayada islaamiga ee baay nuqobo iyo culumo kuwaas oo la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga degmada diinsoor islamarkaana gaarsiiyey xamladii loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay qeybihii kala duwanaa ee wilaayada ay la kulantay waxaa lagala hadlayay sidii loo dardargarin lahaa xamlada islamarkaana ay u qaadan lahaayeen xamladan iyo qodobadii ku qornaa markii kulamada ay soo gebagaboobeen kadib waxaa warbaahinta islaamiga al andalus la hadlay suldaanka guud ee beesha dabare oo qeyb ka ahaa wafdigii wilaayada waxaana uu ka warbixiyey deegaanada ay gaareen iyo dadka ay la kulmeen bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah magacaygu waa suldaan aadan beerow xasan oo degan yaaq baraaway degan caankana meel ka sugan waa misir xamladaada usoona ilaahayna u guulashu haddii macnaha agta ganacsatada haddii macalimiinta agta iyo haddii oo odayaasha agta iyo haddii mootoley agta iyo haddii meel herkari sherqaanleey kuwii oo timajarayaashii kulli la kulanni insha allahu fariintii xarakatu shabaab mujaahidiin beertii waala gobolkana sanuun iidi maasha allah ummadii si fayle inbeertasii isdhaqaadani unana eedosaan dhawaashina boqolkiiba boqol qaar ka mida bulshadii muslimiinta ahaa ee wilaayada ay la kulantay ayaa iyagana ka warbixiyay kulamada wilaayada ay la qaateen iyo waxyaabihii lagala hadlayay من الهبل ميلو حساب سارني إن أو لإنسان لإنشاء المخدرات إن لإنكان إن بلعمو لإنكان إن سلادنا لإلالي in oo maykalana faray airfon adoo dhigta sigaarta mooto ama baawur waxyaabahaas in wadi karto ilaahay mahadle dadka daaciinta waa ina soo gaareen samcan wataaca nolihii oo qodobadii walaayada na gaartay waa inoo sheegeen noo bayaaniyeen anagana waan qaadanay xabnoladii waa nala soo gaaray si fiican aan u ajiibnay dhanka waalidka waxaa naloo xilsaaday ilmihii aan dhownay in waxbarashadooda aan la socono mar kastana aan daba taagnaano wixii xun aan ka reebno si fiican wax loo baro waana qaadanaya nebaduga yaqbaraaway wadugu midaakin nebasilidaa abu yaxya xamlad eedo aan jiibni meelboone si fiilin nuqaabiri waan wal alwali oo sharaacada mamnuuc ka awgidiyo oo maamulka noonsheeni marka si toos oon qaadanay meeba kamid ayaa wali oo anshax uma siino sharaacad hige oo kasto oo dhaawaas usheen si dherta oo midyaalka xuxun ku qorin uxibuka iyo hayla guursan iyo walaakay ka qorin oo kale oo miinaasilon ka dheer arkane deegaanada wilaayada ay gaartay waxaa ka mid ah yaaqbaraaway kanaanax buurmadow qodqod buushaal buulo ooman raaxoole cadaadgari gurbaan kurmaan tubeer hoosle misire iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga degmada diinsoor iyadoona dhammaan muslimiintii ku noolaa deegaanadan la gaarsiiyey xamlada iyo waxyaabihii ay ka hadlaysay mahadsanid abu xasaan markana aynu eegno wilaayada hiiraan nuur cali warsame abushiib ayaa inoo faahfaahinaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si dardar leh kaga socta xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna wilaayadu kulan ku aadan xamladaasi la qaadatay macalimiinta dugsiyada deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaas qaar ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuullada ee deegaanka show oo kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga al andalus ayaa sheegay inay kasoo dhalaalayaan doorka macalimiinta ee kaga aadan xamladaasi dacwiga ah walaalow maanta waxaa noo qabsoomay oo nala kulmay muxaafadada macalimiinta ayuu la kulmay wuxuuna mataqaana alxamdulilah nasoo gaarsiiyey oon ka gadoonay xamlo magaceeda uu yahay irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad oon u baahneen ka macalimiin ahaan muxaafadada degmada jalalaqsi haddaan nahay macalimiintaasay waalidiinta iyo macalimiinta iska warqabkooda iyo horumarkooda iyo dacwiga laga gudanayo jiilka allah tabaaraka watacaala kitaabkiisa mustaqbalka ilaali doono ka shaqayntooda iyo horumarintooda waana ka gadoonay waanan u baahneen ka muxaafad ahaan iyo ka walaayo ahaan in mataqaana alxamdulilaahi mar weliba macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardidaba boorka laga jafo kitaabka alla tabaaraka watacaala suu kor u noqon lahaayay loo horumarin lahaayay alxamdulilah cadowgiisana midhaanka mataqaana u wada noqon lahayn oo dhinac u eegeysan lahayn waa soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala waan ka qayb qaadanaynaa si ballaaran nafsiyan wa maaliyan olol waxaa ka dhacaya howl oo dacwo gudasho ah oo walaayada iyo waxawaaye na soo gaarsiiyeen iyo mujaahidiinta hawshaas ayaa waxawaaye na soo gaartay annagana haddaanu nahay macalimiinta waxawaaye barnaamijkaas aad ayaanu soo dhaweynay weliba waan ka qayb qaadanaynaa insha allah mada walaa yihahdaa irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedana waxawaaye kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyati qodobo aada u muhiim ah ayaa nagala waramay oo waxa waaye ay kamid tahay sidii micnaha loo dardargelin lahay dacwadaas ama ciyaalkii ha noqoto ama ehelkiiba ha noqdaan amaba bulshadii kale ha noqota ayaa waxa waaye nagula baraarujiyey aad ayayna muhiim u tahay macalimaanta waxaa noo yimid walaayadii hiiraan waxuu noo keenay wax aad aan ugu faraxnay oo dacwo gudashaa waxaana ka ballanqaadnay inaan beled iyo baadiye aan geysino oo aan isla qabanno oo aan isla wadno handay tahay baadiye handay tahay beled sidaas ayaa maanta aan joognaa marka aad ayaan ugu faraxnay waana nagala soo raasteen maadaama dad noo keenteen waad ku mahadsantihiin waa qaybta macalimiinta degmada jalalakti gaar ahaan deg- deegaanka show macalimiin ahaan inaan nabadgelino ardada waalidiinta xaafadaha baadiyaha beledka inaan la shaqeyno oo aan islagula shaqeyna intaba ayaan ka ballanay wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa juhdi ballaaran gelisay sidii xamladaasi dacwiga ah ay ku gaarsiin lahayd bulshada ku dhaqan miyiga iyo magaalooyinka wilaayada iyadoona maamulka islaamiga gobolka hiiraan uu alajno gaar ah u xilsaaray xamladaas xamladan dacwiga ah ayaa si hufan waxay kaga socotaa wilaayaadka islaamiga ah gedo jubbada hoose jubbada dhexe baay iyo boqol iyo hiiraan iyadoo suurtagal ay tahay in muddooyinka soo socda looga dhawaaqo wilaayaadka harsan dhanka wilaayada bakoonna warbixin ku saabsan xamlada oo halkaas ka socota waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed weli waxaa si habsame leh uga soconaya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada bokool xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad maalmihii lasoo dhaafay waxaan idin soo gudbinay qaybaha kala duwan ee bulshada tiyeglow oo ka faa'iidaysanaya xamlada waxaana warbixintan ku eegi doonaa kulamo lala yeeshay bulshada magaalada buurdhexunle maamulka islaamiga ah ayaa kulamo wacyigelin ah la yeeshay macalimiinta madaarista magaalada buurdhexunle iyo ganacsatada kuwaas oo lagu dul akhriyey muxaadaraad ay waxweyn ka faa'iideen iyo qodobadii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gabagabada kulanka qaar ka mid ah macalimiinta iyo ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay si dhammaystiran u qaateen awaamirtii la siiyey ayna dhaqangelin doonaan walaayada islaamka waxaan idinku fakartay maslaxadan diineed hadhageysid iyaan mahadyaa cilmo walanseede memakiinkowayo yahayt tiyahay walbedelay walilaray cilmo isikiinkowayo gurigaa laakiinka geliye yar i wiin iyo manshaylanka sheer marka walaayadii arrintaasay suurta geliydi iyo ilaahaydii ka ilhaamiyey ow addoommaha awoodmila ilaahay ka ilhaamiyey ama haddan sugnaata taas baduunha ka gudubna marka cilmiga intana ninkasheen aragtiin ahaan horta mayn aragaane waa looma banaayo waana ilaahay leylanka mahadyaw waana dhinku dheregaan waana waqaca muuqicuhaa ee booska inka baahnayn ha ka eedi kaasaan argaan qalbo furun iyo ikhlaas iyo ha ka dhowaayaana waana saasa ka gaadadaan ka macalimiin ahaan magaagasho ha ka kahay macalimiintii xamladan walin aragaasi xamle eed boos aan ku gadhi dacwadii iyo wadanlanka kaalmay laka garab sirin waliyo ku qaldanaaina لكجهي لك توسي ولا باهنا انا كمغنا ان انتس جكسين كجر الله وانا سدي سان قادن وانا كما حسين دكنجيدي سمعنا وضعنا ولنا
runtii may baa qaadanay ma aragna xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad sidii ate may buaha oo dhammaystiranta ayaa qaadaneen tuma ishan mawduucay ka qaadaneen kolba tuma ishanta mawduucna qaadaneen diinta islaamka waxyaabaha nufaraasa waxyaabaha nuureebasona ninka sheegay maanaa may baa qaadaneenna alwalaa walbaraa may qaadaneenna salaada may baa qaadaneenna ammaanada may kalena nin sheegay mas-uuliyadda may buaha qofka muslimka ee iniisu may buaa isku fiiri lifado maanaa may kalena ninku waramay awlaad hada qaabka intarbi ayfan alkunkan aan inku bilaabi maana ilaa tuma ishanta ugu bahaasan ninku sheekoy hada tuma ishan mawduuc mawduuc inka dembey kulay dhinga sidaanin may haaye dabeecada wanaagsan iyo dabeecada humwaliyata maana runtii may baa faa'iido weyn yaalna ku helay mugdo yaana nin nuuri idi nin nuuridina ilaahay subxaana watacaala ma in weydiiyaanin qalbajan ilaahay in nuuri oo ilmajan ilaahay in ziyaadiyey dhaqangeliyaan goosaydaha qobsadaan wali awaamirana nasii insha allah maalmahaas oo aadan waxaan idin soo gudbin doonaa kulamo lala yeeshay qaybaha kale ee dadweynaha mahadsanid cabdiraqani ugu dambeyntiina ismaan axmed dhuwo ayaa inoo faahfaahinaya warbixinta ku saabsan xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada jubbada dhexe iyadoo qayb ka ah xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dabayaaqada bishii lasoo dhaafay taasoo ciwaankeedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay kusii fidaysaa deegaano horleh oo ka tirsan wilaayada maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa muddooyinkan ku howlanaa gaarsiinta xamlada dadka ku nool deegaanada jiinka webiga waxaana deegaanada ay gaartay ka mid a kuba u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu-aale oo ku dhirirsan webiga jubba boqolaal bulsho ayaa lagula hadlay deegaanada waxaana wacdiyey qaar ka mid ah culimmada oo qayb ka ahaa kormeerka ay wilaayadu ku tagtay deegaanadaasi marka hadda salaada in la iska saxo salaada jamaacada masaajidii la camiro inamaa yacmuru masaajida allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidii may camiraayana dadka ilaahay rumaysin aakhiro rumaysin mu'miniinta amiraayo marka salaadaas iida ah halka dadaalo insha allahu kariim masaajida hal camiro owlaadda salaada halka tarbiyeeyo salaada faa'iida badana leh weyseqaadka kelisheeba intaasa dembigaa laku hoobiye tallaabaqaadka masaajidka tallaaba walbaba dembi iyo ilaahay ku hoobiye tallaabada lamaa deraja ilaahay korkinga waa leh salaada hadda tukito jamaca ku tukitona hadda xisaabba male taas markii ay soo dhammaadeen kulamada waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaanada iyo bulshada waxaa noo timid maanta walaayada xamla inoo keeno xamladaasoo ku saabsaneyd rashaadul umma ilaa sabiila rashaad oona ku saabsaneyd in munkarka la celiyo wanaagga la isfaro salaada masaajida lagu oogo tarbiyada owlaadda dardargelinta waxbarashada deegaanka muqaadaraadka tuwaakada sigaarka jaadka in la joojiyo waana qaadanay magaciidu waa maxamed cabdulaahi axmed oo ka socda deegaanka cusmaan moote amaba dacwo na soo gaarsiisay wilaayada jubbal wusda xamlo ay ku dhawaaqday wilaayada deegaanka aniga aan deganahay ayaa noola keeni qaarka nala amar waxaa ka mid aho masaajida salaadooyinka in lagu tukado jameecaadka waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaa nala faray asamcu waddaaca macalin aadan cabdiqaadir deegaankeennu uu yahay kaytooy waxay noo keentay wilaayada islaamka xamlo ku saabsan macruufka oo dadka wanaag la amro munkarka oo laga celiyo sheyga mukhaadiraadka ah in la celiyo waxyaalaha maamka dooriyo kullu muskiratan xaraam waxyaalaha maamka dooriyo oo dhan waa in la celiyo sida waxaa ka mid ah tuwaakada ka mid ah waxaa ka mid ah jaadka ka mid ah karaamadoolka ka mid ah waxyaalaha oo maskaxanta oo dooriyo oo dhan maamka dooriyo in laiska celiyo oo xoogna la saaray wilaayadan horna usoo sheegtay insha allahu tabaaraka wa tacaala waxyaalaha ka mid oo la celiyey
tan iyo markii ay wilaayadu ku dhawaaqday xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa socday kulamo dowraad kuwaas oo ka dhacaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe islamarkaana lagu horumarinayo wacyiga bulshada qaybna ka ah xamlada ka socota wilaayaadka islaamiga aad buu u mahadsan yahay dhuwow warbixintiisana waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ee inoo balana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu